kala dulanna ma jirto wuxuu kamid yahay dadka sida maaragta irinka aad ogtihiin isaguna uu sheegay u sharaxno horta dowladda etoobiya dabcan waa dowladaha dariska nala ah siyaasadda soomaaliyana ku lugta le waxay ka wada hadleen madaxda soomaalida anugu kuma xil saarre inaan kala had ka hadlo mana sheegayo mana waxna igama huseeyaan arrinkaasi waxay ka hadleen waa wax kale laakiinse waxaa kaliyan ku xaqiijin karaa haddaan usoo noqdo maxaad ku xaqiijin kartaa anigu waxaa kamid ahaa mas-uuliyiinta kamid waxaan kamid ahay ololaha madaxweynaha koonfur galbeed shirx xasan sheekh aadan mas-uuliyiinta ugu jirta bakaambayinka inuu u tartamo madaxweynaha soomaaliya ayaan kamid ahay marka wadanbooda anaga gadaashida ka wadinaysa ogaal baan arrintaa de waxay iska ra'yiho iska qof shaksigiisa amba ilaa u sheega waa isaga laakiin si officiala waxaan kugu xaqiijinayaa madaxweynuhu inuu murashax u yahay falka madaxweynenimada qaranka sida muwaadiniinta kale haddii uu helana uu hogaamin doonaa haddii hadda looga guulaystana dadka ku guulaysto waa hambalay doonaa kale ma aha waa xilli doorashaa lagu gala lagu jiraa marka waa iska caadi dadku inay wax tuhtuumaan inay wax sheegsheegaan taasi wax hadda oo aanu arkayno siyaasad weyn oo challengea maaha laakiinse waxaan u arkaa shacaabka amba un dadka ra'yigooda meelna laga soo xigan oo la iska sheegay ila tahay laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay madaxweyne shariif xasan wuxuu murashax u yahay falka madaxtinimada soomaaliya uuna u sii ahaan doonaa wax qasbaya inuu tanaasulaan ma jiraan